Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland Mudane Faarax Cali Aweys, oo weheliyaan ah qaar ka mid ah saraakiisha Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, ayaa dhagax dhigay dhismaha iskuul loogu talagalay in wax lagu baro carruurta barakacayaasha ah ee ku nool degmada Dooble, gaar ahaan xaafadda Midnimo. Dhagaxdhigga dhismaha iskuulka ayaa waxaa ka qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland, odayaasha ah dhaqanka, waalidiin, macallimiin iyo carruurta loo dhisayo iskuulka ee xaafadda Midnimo. Ugu horreyn, qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xaafadda Midnimo iskoolka laga hirgelinaya ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen.
aad baan dhagaxdhiggan usoo dhoweynaynaa waayo baahi baahidu me- meeshay ka jirto runtii meeshan ay ahayd waayo meesha waxaa la yidhahdaa midnima seed midnima seed waxaa loogu talagalay dadka barakacayaasha in la isugu keeno oo dhinac loo soo wareejiyo hal dhinac laga dhigo marka tan bilow bay u ahayd marka intii maanta loo helo iskuul aad baan ugu faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa oo kale een, een, hay-adda een, een, staff baan u mahad- howlo kalena way haysay maantana de xagga waxbarashada gashay oo de iskuulkii iskuulley dhisa walaal waxbay ka dhisaa Een, halkan iskuul eh, iskuulka ugu muhiimsanaa aan u baahnayn bay runtii aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa waana een, waana aad baan usoo dhoweynaynaa runtii baahida xilligeedii bay kusoo aad oo ay degan yihiin dad danyara waxbarashadii runtii aad iyo aad ugu baahnaa Ee, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay intii kasoo shaqaysayna meesha waxaa ka jirtay baahiyo fara badan oo igu horeyso baahida waxbarashada waxaan is leeyahay baahidaas wax badan bay ka qaban doontaa muxuu ahaa iskuulka ka qaban doonaa haddii la yidhaahdo qaybaha kalena waa lagu dari doonaa laakiin hadda waa marxalad bilow ah weye marka dadkan iskuul mayna haysanin Ee, insha allahu tacaala waana deegaan ballaaran oo loogu talagalay in lagu soo ururiyo dadka barakacayaasha iyo dadka qaxootiga ka soo laabanaya Ugu dambeyn, agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland Mudane Axmed Faarax Cali Aweys ayaa ka warbixiyey dhagaxdhigga iskuulka.
Een, maanta waa maalin farxad weyn farxad bayna u tahay bulshada dhobley gaar ahaan caruurta waxaan dhagax dhigaynaa iskuulka een, iskuul shan qol ka kooban oo primary ah oo caruurta halkan degan ay wax ku baran doonaan waana ayna horumar ku gaari doonaan waxbarashada waa jidkii muxuu ahaay ama horumar lagu gaari lahaa ama nabad lagu gaari lahaa biniaadamkan haddaan wax baranin een, biniaadam dhaam eh, taam ah ma noqonayo diin iyo iyo waxbarasho kalaba marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta isugu nimaadno inaan iskuulkaas u dhagax dhigno caruurta soo koraysa Een, deg- bulshada degmadan ku noolna aad baan ugu mahad celinayaa ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadanayaan hirgelinta iskuulkan ayaa wixii lii sheegay in dhulka eh, ay ay- ay bulshada bixisay in wax la bara ay qayb ka noqdaan